ardayda wax ka barata dugsiga farsamada gacanta ee alamara center ee magaalada baydhabo ayaa soo bandhigtay xirfadooda aqooneed iyo wixii ay barteen madasha lagu soo bandhigaya waxaa ka qayb galay maamulka iskuulka mas-uuliyiin ka socday hay-adda asdo waalidiin iyo marti sharaf kale axmed cabdi oo ka mid ah maamulka iskuulka farsamada gacanta ee alamar center ayaa ka waramay waxyaabaha ay soo bandhigeen ardaydan bari baan tamroognay munaasabadlaha ka bandhigay baraatika oo arday noocyadii shalduban ah qaadadayo oo la baraay xirfada noocyadii shalduban xirfadahaasna mawey baa isku kaaladayay alaamaar tifed iyo asda organization ardaydaasna mawey baa tababarka lahan bilaaway octoobar labada kun labaatiyo afarta mayna dhammaadaha gebagebaha tamaraha ee labada kun labaati shanta oo mar dhowna insha allahu la fila doonani qalanjibi qalanjibi doonan ardaydaas mayna iska jaraan ilaa tuman group group kasta may baa isku koobanyaa tuman shan arday may la baraayay sidee faryaamada tubistada korontistada kombyutaristiga sameynta moobeelada xirfadda cilaanka oo gaaragay gabdho furfurowga kombyuutarada iyo walaahiba limidah marka maybaa gacan weyn ku jey siday barnaamijkaas iyo socdowjey iyo dhammaad iyo bilowjey bani kula warqabay oontana mahad balaaran un kunagaane asdo organization ooga garab weyn noosidii barnaamijkaas ay socoshadiis maybaa lana eedeedan mahadsantin insha allah dhanka kale cabdicasiis cabdi cabdulaahi oo ka socday hay-adda asdo ayaa bogaadiyey xirfaddan ay ardayda soo bandhigeen in ay sii wadaan barashada xirfadaha may kale umahadnagay macalimiintii iyo maamulkii iskuulka amaar tifet center oo intaas muddadaas gacantaha ka haayeen ardaydan oo xirfado iyo magaalada ka galaayaan ka shaqaysadaayan iyo habareen markii una may la eraay shaqo la era oo afrika ahaan la era shaqada badanaa shaqo male afrika laakiin shaqo adag kasaas oo farsamadaa ah may waayo macnaha miiskoo maylo dhikadaas farsamadaa bandhikadaas marka inii farsamo la barada may kuma dhataa aniga shaqo hele iyadaan bogaadiye ardaydan oo da-da yar e meeli may la eraaye yo oo adhalti iyin farsamo barada fadan yo oo dhalinyaro iyin iyo farsamo baradahayan maybaa ka dhiirigeliyey inii farsamadii hooba la barada idaliin laseena yaa iyadan bogaadiye ununa may garab istaagsiin muujii doona inii may la erahay qalab hataa lasiin raadi ardaydan wax ka baratay xarunta farsamada alamar center ee magaalada baydhabo ayaa xirfadahan ay barteen waxa ay ugu maarmeen in ay dalka ka tahriibaan